وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إيديسو قد بيان فتاوى شرعية waxaana noo jeedin doonaa fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd walaalayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawa oo habeen khamiis ah bishuna ay tahay afartii bishii rabiicu athaani waxaynu halkan sanata alfin sanata sabcin wa halaasiina wa arbacimiata wa alf min alhijra annabawiya waxaynu majliskan ugu bandhigaynaa su-aalo asheekh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu llah oo magaaladeennan safar kooban ku yimi su-aalahaas oo ay soo qoreen ama ka yimi ganacsatada iyo dadka ku mashquulsan tijaarada qaarkood ay jeclaysteen in sheekha la weydiiyo maadaama ay socotay dowro lagula hadlaayay dadka ganacsatada ah wixii aynu ka gaadhno ee wakhtigu inoo inoo saamaxo ayaynu su-aalaha sheekha weydiin doonaa insha allahu tacaala ama u bandhigi doonaa su-aasha koobaad waxa ay tahay ma siin karaa seko qof xoog ah ama qof shaqaale aniga i ah tafadal sheekh
alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى اllahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed cilmiga shaygii la garto waa la sheegaa shaygii aan la garanayna ama madmadow ku jirana waa laga gaabsadaa waxaana waajibku yahay waxa aan cilmi loo lahayn waa inaan laga hadlin allah wuxuu yihi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kuugu sugnayn ceebna ma aha ruuxu shaygu garan waayo inuu yidhaahdo garan maayo ama allahu aclam waxaa la soo wariyaa a'immadii waaweynayd ee madaahibta afarta ah ee madaahibta afartii ay u nisbo sheegtaan afarta madhabood ay raacaan in qaarkood inta su'aala la weydiiyey ay ku jawaabeen ma garanaayo ma garanaayo ay ku jawaabeen calaa sabiili mihaal imaam maalik baa waxa la waxaa la weydiiyey dhowr iyo afartan su'aalood riwaayaadka qaar waxay sheegayaan afartan su'aalood baa la weydiiyey qaarna waxay sheegayaan dhowr iyo afartan bay ahaayeen lix iyo soddon ka mida ayuu wuxuu ihi laa adri laa adri laa adri laa adri ma garanaayo ma garanaayo saasuu ku jawaabay waxay tilmaamaysaa siday culammadu xalaal miiradka ugu dadaalayeen masaa-ishaa qaarkood wax waa ka maqleen laakiin raajixaan u caddayn oo iyadoo aqwaasha ku sugan ay og yihiin ayaa maadaama aan raajixu u caddayn ay ka gaabsanayeen imaamkii weynaa ee la odhan jiray shacbi camr ibnu sharaaxiil waxaa la weydiiyey su-aal markaasuu wuxu uhi laa adri garan maayo markaasaa waxaa lagu yidhi miyaanad ka xishoonaynin inaad laa adri tidhaahdo markaasuu yidhi maxaan uga xishoonayaa malaa'igtuba kamay xishoon inay tidhaahdo waxaynay garanaynin ma garanayno inay yidhaahdeen imaam kale imaam maalik buu ahaayo waxaa la weydiiyey su'aal markaasuu su-aashii yidhi ma garanaayo markaasaa waxaa lagu yidhi meel fog baanu kaaga nimi dadkii maxaanu ku nidhaahnaa wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaan markaa ku noqotaan waxaanu la kulannay isagaan waxba garanayn qadarka naftooda inay ilaaliyaan kumay dadaalayne shareecada inay dhowraan bay ku dadaalayiin allahuma callimna cilma yanfacuna وانفعنا بما علمتنا اللهم سددنا واهدنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم آمين su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxu shaqaalihiisa ma siin karaa sekada mise ma siin karo ruuxa xoogga le se ma la siin karaa sekada mise lama siin karo jawaabtu waxay tahay sekada cid buu ilaahay u sheegay in la siiyo sideed nooc bay ahaayeenoo aayaddii suuratu tawba lagu sheegay ruuxa shaqaalaha ahi hadduu ka mid yahay sideedda nooce aayadda lagu sheegay hadduu soo gelaayo maanicu diidayaana aanu jirin waa la siin karaa waa shaqaalanimo looguma diidaayo faqiir hadduu yahay wixiisu aanu ku fillayn miskiin hadduu yahay raatib yar qaataa qadarka uu qaataa aynay ku fillayn ama daymani ay ku sugan yihiin oo uu yahay ruux madyuun ah dayntaasna xaaraan aanu ku gelin ee uu yahay dayn mubaax wax bannaan uu ku galay uu yahay amaba xaaraan markii hore uu ku galay ee uu ka toobad keenay wuxuu iskaga bixiyana waayey waa la siin karaa sekadii hadduu laakiin yahay isaga faraciisii uu yahay ubadkiisuu dhaloo kale weeye shaqaalihiisu xaalka caynkaase seke ma siin karo siday jamaahiiru ahlicilmi yidhaahdeen waayo nafaqadiisaa ku waajibaysaa oo usuushiisa iyo furuucdiisa seke ma siinaayo saasay ahlucilmigu yidhahdaan culamada qaarkoodna ijmaac baabay ku soo naqliyeen ha yeeshee ruuxu waa inaanu ku dadaalin sekadiisa in markaa nafci kaga soo noqdo oo hadduu uga jeedo shaqaalaha gunno uga dhig oo shaqadii si fiican ha kuugu shaqeeyaan ee ixsaan uu markaa ku siinayo sekennimo uun siinayo aanu uga jeedin ee uu ka dhiganaayo wuxuu marna ugu tar sheeganayo marna saacado dheeraada uu kaga rabo nafci inuu kaga soo noqdo oo kale xaaladdaa hadduu markaa rabo dee sekadiisii ma noqonayso mid markaa saafiya ma noqonayso nuqsaan baa gelaysa wax intifaaca oo adduunyadiisa uu kaga intifaacayo sekadiisii dib kaga intifaacayo waa inuon ruuxu markaa ka doonayn taas yadaa waa inuu markaa ilaaliyaa ruuxa markaa xoogga leh ee shaqaysan karaya ee shaqana weliba helaya uu ku shaqaysto ilaa waxaa jiro ruux xoog lehoo shaqo waayey faqiirna ah ayaa jira laakiin ruuxii xoogga lahaa ee shaqaysan karaayey shaqo uu isku kaafiyana heli karaaya ee isagu markaa isdayacay sakadii lama siinayo shaqaysaa la odhanayaa waa si dadkii loogu taxdiidiyo loogu booriyo inay shaqaystaan oo nebigaa sheegay sala allahu alayh wasalam laa xadda fiiha liqawiyin muktasibin walidii miratin sawiyin baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam sekada wax dheefa kuma leh mid xoog lehoo shaqaysanayaa dheef kuma leh yacni waxaa shardiya inuu helaayo kasab taasaa shardiya hadduu kasab waayey oo shaqo uu ka shaqaysto u waayo oo xalaal ah oo quudkiisi kala soo baxo faqiirna yahay waa la siin karaa sekadii walaa lidii miratin sawiyin mid xoog lana isagana lama siinayo marka waxa weeye dadka qaarkood baa farsamooyinka yaqaaniin qawi ku ah oo waxaa laga yaabaa isagaan itaalkiisu badnayn waa qawiyun bikasabih farsamuu yaqaanaa farsamadiisaasna quudkiisa waa kala soo bixi karaa marka labada markaa xadiisku sheegayo midna waxay noqonaysaa xaggii kasabka midna waxay noqonaysaa xaggii xoogga ayay noqonaysaa marka farsamadii iyo xooggii bay u kala dhici kartaa marka calaa kulli xaal yacni siddeedda sinfi aayaddu sheegtay hadduu ruuxa markaa shaqaalihii yahay waa la siin karaa sekadii dhibina kuma sugnaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran sheekhana su-aashaa ku xigtaa waxa weeye qof baa waxa uu iga bixiyey lacag somalilan shilin ah iminkana waxa uu igaga rabaa lacagtii uu iga bixiyey inaan dollar ku siiyo miyay bannaan tahay inaan dollar ku siiyaa
jawaabtu waxay tahay asal ahaanu ruuxu wuxuu leeyahay wuxuu bixiyey dayn ahaantaasuu ku leeyahay oo hadduu lacagta waddanka laga isticmaalo uu ka bixiyey waxay noqonaysaa lacagta inuu asal ahaan u leeyahay ha yeeshee beddelkeeda waa la siin karaa lacag kaleoo lacagaha qalaad ka mid ah waa la siin karaa laakiin waxaa lagu siin karaa markaa la bixinayo sicirkeedaa lagu bixin karaa ma aha maalintii la bixiyey sicirkeedii ma aha ee maalintan hadda la gudayo ee dayntii uu iska bixinaayo ayuu sicirkeeda ku bixinayaa haddii kale waxay noqonaysaa sarrif hawada laga sarrifay ayay noqonaysaa sarrifkana waxaa loo shardiyaa taqaabud ayaa loo shardiyaa sida adiladaba ku soo aroortay oo nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam addahabu bidahabi wasnan biwasnin mislan bimislin waalfidatu bilfidati wasnan biwasnin mislan bimislin faman zaada aw istazaada faqad arbaa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yacni dahab haddii dahab lagu ibinayo waa inay isleekaadaan waa inay isku mid noqdaan fidana haddii fida lagu iibinayo waa macdantii marka ay ka samaysnayd lacagtii daraahimta la odhan jiraye yadana waa inay noqotaa mid isleeg waa inaynay kala badnayn waxaa la shardinayaa laba shay ayaa la shardinaya mid waa isleekaansho midna waxa weeye waa yaddan biyadoo axaadiista kale ayaa sheegaysa axaadiista kale ayaa sheegaysa markaa saas aawadeed mislan bimislin yaddan biyad waa inay noqdaan waa inay noqdaan hooyo ii dhiib waa inay noqotaa waana inay isleekaataa waa haddii markaa labada lacagayo ay isku jinsi yihiin bay noqonayaan hadday laakiin kala jinsi yihiin waxay noqonayaan taqaabudun baa la shardinayaa in la kala qabsadaa la shardinayaa marka sarfi la samaynayo marka la sarrifayo waa in la kala qabsadaa laakiin laba lacagayo oo kala duwan in la isla ekaysiyaa laazim ma aha laakiin markaa la sarrifaayo waa inay noqotaa midaan waxba laysku yeelan oo waxba laysu raacin oo naqad ay noqotaayo hooyo ii dhiib waa inay noqotaa iyadoo wax laysku leeyahay waa inaan la kala tegin marka maalintuu bixiyey ayaan ku qoranayaa lacag kale oo sarrifkeedaan qoranayaa iyadii qoran maayo hadhowna sarrifkeedii baan doonayaa sax noqon mayso waayo waxay weyday yacni sarrifaad baa meeshii timi laba lacagayoo kala duwan baa la ysku beddelayaa taqaabudna ma dhicinoo laba kala qabsan mar hadday sidaas yadaa tahay ribay noqonays lacagta noocuu bixiyey ha ku qorto maalinta dambe isu yimaadaan maalintaas sarrifku ha dhaco ama caynta lacagtii lafteedii ha bixiyo noocuu markaa bixiyey ama nooc kale hadduu bixinayo sicirka maalintaas waa in lagu kala qaataa xadiis ku soo aroorayna waa jiraan oo afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed soo wariyeen oo nin baa nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam suuqaan joogaa daraahin baan wax ku iibiyaa dabeedna dana- danaaniir baan markaa qaataa ama diinaaraan wax ku iibiyaa ama daraahin baan qaataa ka warran buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasallam waxaa laga soo wariyey inuu ku yidhi laa ba'sa idaa kaana bisicri yowmiha yacni waxaa weeyaan markaa dhibi kuma sugnaa haddaa ku kala iibsataan sicirka maalintaas bimacnaa isku dhaafsataan waa maalintaa la isku beddelinayo culamada qaarkood xadiiska waa quweeyeen bacdu ahlicilmi oo xadiiska sixadiisa ka hadlayna waa jiraan ha yeeshee jamaahiiru ahlicilmi sida xadiisku sheegaayay ku tageen maanic kaloo diidayaana ma jiro marka sidaas aawadeed maalintaa la isku beddelaayo oo uu lacagtii iska bixinaayo waa in sicirka maalintaa lagu kala qaataa haddii la yidhahdo qaybtii kale yacni ruuxani ma qabsan waxaa la odhanayaa dayn baa loogu leeyahay waxa daynta loogu leeyahayna wuxuu leeyahay xukmulqabdi buu leeyahayoo dimmadiisuu saaran yahay marka wuxuu ka dhigan yahay shaygan daynta loogu leeyahay lacagta ah ee laga bixiyey ka'annahu inuu qabsaday oo kaleu ka dhigan tahay oo ay gacanta ugu jirto tii kalu haddaba beddelkeedii bixinaya sidaasaa qabdigu ku dhacay wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik sheekhana saa- su-aasha su-aasha xigta saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay ah, waxaa jira ah, dhar cidhiidhi ah oo sifeynaya jidhka dharkaasoo inta badan ay iibsadaan dhallinyarta rag iyo dumarba iibka iyo ka ganacsiga ama iibinta dharka la iibinayo xukunkeedu muxuu yahay
su-aasha jawaabteedu waxay tahay cawrada shareecadu waxay amartay in la asturo oo la qariyo qarinta cawrada la qarinayaana waxay keensanaysaa marada lagu asturayaa waa inay tahay midaan cawradii sawiraynin ee hadday cawradii sawirayso waxay noqonaysaa inaan cawradii asturnayn rag iyo dumarbana waa looga baahan yahay rag iyo dumarbana waa la amrayaa inay cawrada asturaan marka marada ku dhegane cawradooda sawiraysa dumar sidaanu u qaadan karin baan ragna u qaadan karin cinnamada qaarkood waxay moodaan dumarka un in loo diidaayo waxa cawrada sawiraya laakiin sida dumarka loogu diidayaa raggana loogu diidaya oo axkaamaha qaarkood waa axkaamo ay wadaagaan rag iyo dumarba sidaas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa kii yidhi murhaa faltajcal taxtaha khilaalah inii akhaafu an tasifa xu- xajma cidaamiha innii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha maro ayuu nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam inuu nin saxaabiya ayuu wuxuu amrayaa inuu oorida ooridiisa inuu ku yidhaahdo maro kale hoos geliyo maradan ka hoosaysi waxaan uga baqayaa buu yidhi yacni jidhkeeda xajmiga uu leeyahay yacni buurnaanta iyo waxa la midkaa iyo meelaha taagtaagan ama meelaha godan inay sawirtaan uga baqayaa buu yidhi marka waxaa la diidayaa wixii markaa cawrada sawiraya lama oggola xukunkaana ahlucilmigu waxay yidhahdeen rag iyo dumar waa ka siman yihiin marka maradii cawrada sawiraysay waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn in toos loo qaato oo aan waxba laga dul gashanin oo sidaas marka waxaa weeye lo- lagula soo baxo mid bannaan ma aha haddii la og yahay sidaa in lagu qaadanayo oan wax kale laga sarraysiinaynin ama male khaalibaba la malaynaayo in lagu caawiyo ama laga iibiyaana ma bannaana min baabi saddi daraa'ic ayayna u bannaanayn oo waddada mafsadada keenaysa waa la awdaa wuxuu kaloo allah yidhi walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan yacni dembiga iyo xadgudubka ha isku caawinina maradan cawrada sawiraysaana waa xadgudub sidaas aawadeed in la iibiyo oo cid markaa qaadanayso oo aan waxba ka sarraysiinayn laga iibiyaa mid bannaan ma aha xaaraan bay noqonaysaa wallahu aclam
jazaaka allahu khayran saa'ilkani sheekhana wuxuu leeyahay waxaa jira beec hadda aada loogu dadku ugu macaamilaan oo muraabaxa la yidhaahdo markaa waxaan jeclaan lahaa sheekh bal beeca warkiisa inaad noo caddaysid
jawaabtu waxay tahay bayca muraabaxada la yidhahdaa waa jiraa shareecadana waa ku sugan yahay ahlucilmigu aad bay uga warramaan bayculmuraabaxa asalkiisuna wuxuu yahay shay baa waxaa la milicsanayaa qiimuhu ruuxa ku joogay markaasaa waxaa la odhanayaa intaasaan kuu saaray muraabaxa waa maxay waa faa'iida raadin ribxi iyo ziyaado macaash buu saaranayaa shaygii intuu asal ahaan ku joogay ayuu wax dul saaranayaa muraabaxa la yidhaahdaa shuruudo inay leedahay culammadu markaa u dhigaan shuruudo ayaa ahlucilmiga u dhigaan waa inaan wax khiyaamo la yidhahdaa soo gelin waa inaan qiimihii hore la qarinin qiimaha hore waa in la ogaadaa qiimaha hore waa in laga run sheegaa qiimaha kale la dul saarayo iyadana waa in la ogaadaa oo qiimo macluum oo la garanayo waa inuu yahay shayga markaa lagu shayga muraabaxada lagu samaynayo waa inay tahay wax muraabaxa ka suuragal tahay oo ashyaadii ribowiga ah ee la ysku iibinayay waa inaynay ahayn shuruudo ahlucilmigu markaa ayay u dhigaan shuruudaha aynu sheegnay ay ka mid tahay haddaba dadka qaarkood waxyaalahay ku macaamilaan waxaa ka mid ah in ruuxii oo kale la yidhaahdo yacni markaa alaab ii iibi inuu yidhaahdo alaab buu cid ka codsanayaa inay u iibiso faa'iidana dul saarato alaabtaa ciddan laga dalbayaa markaa ma hayso waxaana laga rabaa inuu ciddaasi inta iyadu iibiso faa'iido inay dul saarato saasaa laga rabaa naqadna la bixin maayo caadada dadka qaarkood ay isticmaalaan waxaa la odhanayaa haftaa lagu bixinayaa taqsiid ayaa lagu bixinayaa heshiis baa saa lagu gelayaa heshiiska noocaasee saa lagu gelayo marka hore ee lagu ballamayo waxay noqonaysaa sida badan badeecaddu mid aan gacanta ku jirin bay noqonaysaa xaggan kalena naqad ma aha lacagtii in wax laga qaadaa waa dhici kartaa laakiin lacagtii oo dhammaystiran baan kuu tirinayaa hadda yacni waxa weeye xaasil ma aha badeecaddiina cid kalea laga yaabaa inay hayso iyadoo cid kale hayso baa heshiiska la gelayaa oo laga saxeexayaa waxaa la yidhi waa ballanqaad ee caqadka dib buu inooga dhici doonaa dib ayuu inooga dhici doonaa iminkana waa sii ballannay saxiixyadiiyo wixiiba iyadoo laga qaaday ayaa dabeed badeecaddii la iibinayaa marka la iibiyaa dabeedna warqad dambe haddana la qorayaa tii horena waa qornay tii hore waa qornay taa dambe ee la qoraayo baa rasmigiiya baa la yidhi ta horena ballanqaad bay ahayd ballanqaadkaasi ha yeeshee wuxuu ahaa baa la yidhi midaan laga bixi karin oo haddii laga baxo maxkamad baabaa ruuxa lagu geynaya ee la dhibaabaadi marisayoo alaaba baanan doonaynin baan aawadaa u soo iibiyey alaabtiina laygaba celin maayo marka warqaddaa horaan la soo baxayaayo maxkamaddaa baan kugu geyn karaa dadka qaarkood suuro noocaasoo kale ah ayay sheegeen suurada caynkaasi madmadowyaay leedahay madmadowyaday leedahay waxaa ka mid a waa midda koowaade waxay tahay shaygii oo aan labadii geesoodba naqad ahayn ee labadiiba dayn ay yihiin ayaa meesha heshiiska hore la gelayaa labadiiba waa dayn oo kanna badeecaddii ma hayo kanna lacagtii oo naqada ma hayo maxaa la yidhahdaa baycu dayni bidayni baa la yidhahdaa waa dayn dayn lagu iibinayo dayn dayn lagu iibinayo ahlucilmiguna waxay sheegeen baycu dayni biddayni laa yajuusu bilijmaac in dayn dayn lagu iibiyaa laba dayn in laysku iibiyaa oo badeecadduna ay dayn tahay gacan kale ku jirta aan lahayn lacagtiina ay dayn tahay ijmaac baynay ku bannaanayn oo culammadoo dhan baa isla oggol inay bannaanayn waa muxarama bilijmaac ahlucilmi badan baa ijmaaca soo naqliyey oo nawowi ka mid yahay oo ibnu qudaama ka mid yahay oo ibnu taymiya ka mid yahay oo ibnu mundir ka mid yahay culamo badan baa soo raray inay ijmaac tahay inay xaaraan tahay suurada noocaas waa midda labaadee shaygan marka uu ruuxu iibinayo macaashkana uu saaranayo ma hayo nebiguna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa tabic maa laysa cindak ha iibinin waxaan agtaada ahayn shay aanad hayn ha iibin waa xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam xadiis kale wuxuu sheegayaa nah- nahaa can ribxi maa lam yudman wixii aan qofka damaankiisa ku jirin in laga macaasho nebigu waa reebay waa xadiis kale taana waa la diiday iyaduna waa taas madmadowyada ku jira ayay ka mid tahay haddii la yidhaahdo tan hore iyadu markaa ma ahayn iibkiiyo ballanqaad bay iska ahayd waxaa caddaynayaa afka un insaan laga leeyahay ay iibkii rasmigaa ahayd ruuxu kama bixi karo ilaa waxay ahayd inuu khiyaar yeesho culamo badan oo tan markaa waan kuu soo iibinayaa ee ballanqaadka bannaynaya waa jiraan laakiin waxay leeyihiin waa in mulsam aynay ahayn oo ruuxu aanu ku khasbanaan badeecaddii marka la soo iibiyo ilaaba ilaa inuu markaa iibsado laakiin haddii lagu khasbaayo inuu iibsado ilaaba ilaa oo aanu ka bixi karin yada ahlucilmiga badankoodu waxay leeyihin ma bannaana ma bannaanay leeyihin weliba dee waa taa markaa la yidhi maxkamad baaba lagu geyn karaa marka madmadowyada noocaasa ayaa ku jira marka maadaama ay madmadowyadaa leedahay waa in marka ay noqotaa shaygii mid la hufo madmadowyada laga saaro oo yacni markaa yacni qodaxda laga dhammeeyo yacni mid habboon weeye yacni mid meesha ku jirta weeyaan muraabaxadii la yaqaanay sidaasay markaa u khilaafsan tahayoo yacni madmadowya u leedahay markaa sharcan suurada noocaasa oo aan labadii shay midnaba yadaan lahaynin heshiiska aan laga bixi karin sidaa lagu gelayaa waxay noqonaysaa mid xaaraanaan bannaanayn wallahu aclam
jaz allahu sheekh khayr aljazaa sheekhana saa-iilkani wuxuu leeyahay waxaan iibiyaa ama aan ka ganacsadaa alaabta elektroniga ah dadka markay naga iibsanayaanna waxaanu shardi uga dhignaa ama ku nidhaahnaa khiyaarul ceeb iyo dammaan toonna naguma lihid haddaad albaabka la dhaafto macnaheedu waxa weeye adaa isu qaba marka muxuu yahay maxay tahay arrintaasi
jawaabtu waxay tahay shaygu marka la iibiyo wixii ceeba ee uu ruuxu ku og yahay waxa waajib ku ah marka hore inuu sheego noocu doonaba shaygu ha noqdo la iibinayo ceebta uu leeyahay isagoo og hadduu qariyo xaaraan buu galay oo nebigu wuxuu idhi sala allahu calayh wasalam laa yaxillu limuslimin an yabiica musliman shay-an fiihi laa yaxillu limuslimin an yabiica shay-an fiihi caybun ila bayanahu xadiiska ibnu maajah sunanka ku soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna ay taxsiiniyeen culammada yidhi waa xasanna uu ka mid yahay alxaafid ibnu xajar iyo albani wakhayruhuma ay yidhaahdeen waxa uu sheegayaa inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ruux muslimi inuu shay iibiyaa uma bannaana shaygaasoo ceeb leh oo uu ceebtaa ku og yahay inuu ceebtaa caddeeyo mooyaane shay kasta uu ceeb ku og yahay markuu iibinayo waa inuu ceebta sheegaa waajib ku ah maradu hadday fasakdo waa inu dhaha waad fasakdaa gaadhigu hadduu cillad leeyahay waa inuu cilladaasu leeyihi ya shay markaa ka mida qalabada hadduu iibinayo qalabkaasina ceeb leeyahay waa inuu ceebta sheegaa wixii aanu ku ogeyn ee ceeb ah haddii ceebi ka soo baxdo ceebtaa wuxuu noqonaysaa inuu ruuxu yeelanayo khiyaarulcayb ruuxu marka iskama noqon karo shaygii haddaanu ceeb lahayn inuu khiyaaru shardi yeesho mooyaane laakiin shaygu hadduu ceeb yeesho wuxuu ruuxu wuxuu ruuxu u door leeyahay in laga celiyo iyo inuu arshul cayb la siiyo qadarka ceebtani u dhintay beddelkeeda waa in la siiyo loo celiyaa shaygiina ceebtii ku qaataa amaba waa in laga celiyaayo mid ceebka saliimah laga iibiyaa haddii dacwadii marka ay timaaddo hadha wuu yidhaahdo ceebtan wuu lahaa iyo ma lahayn yada gar baa ka furanoo yacni waxaa loo tegi cid kala saarta oo dariiq lagu kala baxay leedahay waxayna noqonaysaa mudducii mudda calayhi ceebta laakiin hadduu lahaa yacni ruuxii ceebta laakiin hadduu lahaa ruuxii kuma khasbi karo shay ceeb leh ruuxii kuma khasbi karo wixii ceeb leh waxay noqonayaan markaa qaar marduud ah shardiga uu ruuxu dhiganayana shardiga sharciga ah ka weyn kullu shardin laysa fii kitaabi illaahi fahuwa baatilun wa in kaana mi'ata shart nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam shardi kastoo kitaabka ilaahay aan ku sugnayn waa baatil boqol shardi xataa hadduu yahay ka kac weeye waa baatil wax ka soo qaad ma leh marka sidaasaan shardiyayoo uu yeelay shardigu hadduu shareecada khilaafsan yahay wax ka soo qaad ma leh marduud buu noqonayaa hadduu xataa ceeb lahaa iguma soo celin kartid hadduu shardisto shardigaasi ma noqonayo muctabar midaan wax ka soo qaad lahayn buu noqonayaa shaygii ceeb lana wuxuu noqonayaa hadduu ceebtaasi ayna mar dambe ku soo darrine markaa uu lahaa wuxuu noqonayaa miduu ceebtii ku celin karoo khiyaarulcayb baa sharcigu siiyey wax sharcigu siiyeyna adigu uma diidi kartid wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wa baaraka allahu fiik su-aasha su-aasha ku xigtaa sheekhana wuxuu leeyahy saa-ilkani ma bannaan tahay in la iibiyo ama iibinta afkaarta ganacsiga haddii anigu afkaar ganacsi aan hayo afkaarta ganacsiga dadka ma ka iibin karaa
mas'alada ku saabsan afkaar ganacsaan iibinayaa yacni iibku wuxuu u baahan yahay shuruuduu u baahan yahay shuruuddii waa inay dhammaystiran tahay waxaa la iibinayaa waa inay noqotaa wax shuruuddii bayca ku rumoobaysa laakiin fikrad baan hayaa oo waxbaan kuu tilmaamayaa halkaasoo kale waxaa ku jirta il dhaqaalaa ku jirta ama il ganacsi baa ku jirta waan ku tilmaamayaaye isii markaa waxaa weeye kharashkeedii ta noocaasi markaa ma noqonayso sax muslimiintu waxyaalaha ay xaq isugu leeyihiin waxaa ka mid ah inay isu naseexeeyaan bay isu leeyihiin marka nasiixo mujarado ah oo fikrad bes sidaas iyo sidaas yeel oo caynkaas samee baa lacag kaaga qaadanayaa waxay noqonaysaa midaan waxa weeye shuruudihii baycu ku rumoobaynin mar haddaan shuruudihii baycu ku rumoobaynna waxay noqonaysaa xoolihii dadkoo baatil lagu cunaayo ayay noqonaysaa walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil wallahu aclam
jazaaka allahu khayran wa baaraka allahu fiik su-aasha su-aashaa xigtaa waxa weeye sheekhana zakada maxaa lagu bixinayaa yacni zakada ma waxaa lagu bixinayaa qiimihii hore ee aan alaabta soo siistay mise ka dambe aan siinaayo markaan doonayo hanti aan haysta inaan sakeeyo
jawaabtu waxay tahay sida ahlucilmigu ay sheegaan marka sakada la bixinayo waxyaalaha curudu tijaara sakada marka laga bixinayo waxaa lagu bixinayaa qiimaha uu ruuxu ku macaashay bimacnaa qiimaha uu siinayo qiimaha uu siinayo ayuu ku bixinayaa wakhtiyada qaarkood waxaa dhici karta shaygu inuu qaaligaroobo wakhtiyada qaarkoodna waxaa dhici karta shaygu inuu jabo mar baaba waxaa dhici karta qiimihii uu soo siistay inaan lagaba siisan qiimo ka hooseeya inuu ku soo dhacaa dhici karta qiimaha labaadee uu ku baxaayo shaygu hadduu yahay ka badan iyo hadduu yahay ka yarba ee qiimaha uu ku baxayo ee la siinaayo ayaa sekada lagu bixinayaa waayo ribaxa iyo faa'iidadu looma shardiyo xawl mustaqila looma shardiyo sida madaahibta afartii ay qabaan ee attaabicu taabic shayga taabica ahi asalka wuxuu raacayay buu la xukum noqdaa asalka wuxuu raacayey ayuu la xukum noqdaa haddii asalkiisa ka haddii asalkii uu ahaa miduu xawalanul xawl ku rumoobay oo xilliga xilligiisii u gaadhay waxay noqonaysaa faa'iidada ku soo korodhayna in lagu saka bixinayay noqonaysa marka ashyaada waxaa lagu qiimaynayaa qiimaha la siinayo ayaa lagu qiimaynayaa kaasaana sekada lagaga bixinayaa qiimihii la soo siiyey sekada lagama bixinaayo sida ahlucilmigu sheegeen wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik sheekhan masaa'ilkani wuxuu leeyahay dadka qaarkood dadka qaarkood markay dharka ku cabirayaan dumarka gacanta ayay ula tagaan jidhkooda markaa maxaad ugu nasteexayn lahayd arrintaas xukunkeeduse muxuu yahay
dumarka markay dharka tolanayaan waxa fiican haddii ay helayaan dumar ay ka toshaan inay dumarka ka toshaan haddii kale waa in marka ay ku dadaalaan si cawradooda aanu u taabannin ragga aynay u taaban aan maxaarim u ahayne ragga aan maxram u ahayni si aynay u taaban cawradooda waa inay ku dadaalaan oo ninka ajnabiga ah ee aan zawjna u ahayn inuu taabto oo jidhkeedii marba meel saaro ta noocaasi fitnay sababi kartaa jidhkeedii inay fayddo jidhkeedii wax ka mida inay muujiso yacni markaa ay jidhkeedii u muuqdaa ka iman karta amaba yacni maryo yacni yaryaday saaran yihiin oo jidhkeedii dhadhowaynaya ayaa laga yaabaa inay markaa qiyaasti keensato marka tan noocaasoo kalea waa inay aada isaga jiraan marka haddii dumar ay helayaan dumarkaas waa inay ka toshaan haddii kale maro yacni loogu qiyaasayo waa inay dhiibtaan oo maradaasoo kale loogu qiyaasaa oo la yidhahdaa sida maradaasi u tolantoo kale iigu tol caynkaasoo kale la yidhahdaa laakiin waa in la iska ilaaliyaa taabashada jidhkeeda uu taabanayo nin ajnabigii waa inay aad iyo aad isaga jiraan waayo waa fitno nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam almar'atu cawra fa idaa kharajat istashrafaha shaytaan gabadhu waa cawro hadday soo baxdo shaytaan baa soo hanqaltaagayaa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam marka wakhtiga ay cabbiranayso hadday xaaladi keensatana waa inay la socotaa cid maxaarimteeda ama ninkeeda waa inuu la socdaa yacni saas oo kale waa in la sameeya wallahu aclam
jasaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik su-aashani waxay tahay waddan muslima in laga furo buluk rabowiya ama saba loo codeeyo in laga furo buluk rabowiya waddan muslima xukunkeedu maxay tahay
jawaabteedu waxay tahay ribadu shareecada islaamka waxay ku tahay xaaraan waana dembiyada waaweyn bay ku jirtaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa nacdalay ribada ka cuna iyo ka ribada bixiya iyo ka ribada markhaatiga ka ah iyo ka ribada karaaniga ka ahee qoraaya intaba nebigu sala allahu alayh wasalam waa nacdalay sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayo lacana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam aakila alriba wa mu'kilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawaa yacni wuxuu nacdaray nebigu sala allahu alayh wasalam ka ribada cunaya ka ribada cunsiinaya bimacnaa bixinaya wuxuu kaloo nacdaray ka qoraaya iyo labada markhaatiyada ka ah intaba nebigu sala allahu alayh wasalam waa nacdaray waxaanuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waa siman yihiin bimacnaa xagga dembiga bay ka siman yihiin baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa la gaadhsiiyey inuu ilaahay uu yidhi dagaal ogaada yacnii cidda ribada ku macaamilaysaa dagaal baa ilaahay ogeysiiyey faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih marka waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ku jirtaa dembi oo ilaahay u ballanqaaday cidda samaynaysaa dagaal ilaahay iyo rasuulkiisu ay la dagaalamayaan inuu ogaado yacni shay fudud ma aha waa shay culus dembi uu nebigu sala allahu alayh wasalam nacdalay cidda markaa samaynaysaa waa dembi kabiiro ah waa dembi weyn weeye sidaas aawadeed ribadu xaaraan weeye in marnaba ribo lala yimaadaa ma bannaana bangiyada ribada ku macaamilayana in la furaa ma bannaana in laga qayb qaataa ma bannaana in waxa weeye laga shaqeeyaa ma bannaana waxay noqonaysaa dembiga oo laysku caawinayo walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan albaab fitnay noqonaysaa saa'ilku wuxuu leeyahay beledada islaamkaa miyaa laga furi karaa waxaan ku leeyahay xataa kuwa gaalada in laga furaa ma bannaana iskadaa kuwa muslimka ahe kuwa gaalada xataa in laga furaa ma bannaana waayo shaygu hadduu xaaraan yahay gaal iyo muslimba xaaraan buu ka yahay maaha gaaladuu u bannaan yahay maaha gaalada xataa xaaraan buu ka yahay oo ahlucilmigu waxay qabaan yani gaalada waa lagula khitaabaya furuucu shariica saas aawadeed gaaladu ribaday ku macaamili jireen aakhire waa lagu cadaabayaa ribaday ku macaamili jireen iyo dembiyada kaley samayn jireen aakhire waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu cadaabaya ka mid tahy sida kufrigiiyo gaalnimada loogu cadaabayo ay macaasiday la yimaadeenna loogu cadaabayaa waajibaadkay ka tageenna loogu cadaabayaa cadaabkii baa loogu kordhinaya cadaabkii ayaa lagu kordhinaya beledada islaamkuna waa ka sii xag jiraan oo xaaraannimada ay xaaraanta tahay ribadu waxay tahay dee mid markaa sii adag marka in la ribo lagu macaamilo beledada islaamka si gaara dee ma bannaana waana min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ku jirtaa ruuxii markaa waa inuu iska jiraa dembi inuu albaabkiisa furo yacni u sii socon doona oo hadduu ruuxu ka qayb qaato yacni furitaanka shay dembiya la furayo oo la bilaabayo waxay noqonaysaa dembigaasi intuu socdana yaa inuu wax uga soconaya waayo jidaynta la jideeyo albaabkaa la banneeyo ayaa wuxuu sababayaa yacni dembigii in la sababay sida qofka khayr sababoo dadka tusiyey ajar uga soconayo ilaa yowmi alqiyaama haddii la sameeyo ayaa qofkii dembi bilaabay ama sababayna yacni dembi uga soconaya marka adoo qabriga ku jira inuu dembi kaaga sii socdo iska ilaali ha u codaynin ha caawinin ha u doodin ha furin ha ka qayb qaadan yacni waxa weeye ka fogow salaamadu saasay ku jirtaa waxaan kaloo baraarujinayaa dadka qaarkood waxay moodaan oo xag jir ahi haddii waxa weeye shay ribo ku macaamilayo albaabku u furan yahay haddii la furo bangi oo kale cidda furtay inay milladda ka baxday dadka qaar baa saa u qabaa taasina sax ma aha waa huluwi waa diintii oo talax teg lagu sameeyey istixlaal yacni markaa shareecada ku sugan istixlaal xaaraantii la xalaashado oo ruuxu yidhahdo waa xalaal oo waa bannaan tahay yaa ama uu ictiqaadiyey inay xalaal tahay amaba uu ku sheegay inay xalaaltoo dembi ayna lahayn si cad uu saas yadaa u yidhaahdo taasuu ruuxu ku gaaloobi karaa laakiin xaaraan buu ku macaamilay ama si muuqata ula yimi maaha miduu milladda kaga baxaayo yaanuu milladda kaga bixina waa dembi kabiiro ah marka dadka xag jirkii siday u qaadanayaan oo ah yacni haddii beled beledada ka mida bangi ribo ku macaamilaya laga sameeyeyba yacni dowladdaasi waa gaalowda ee isleeyihiin waa wax baatilaan jirin shay saxa ma aha daliil saxa kuma dhisna waa shay markaa khuluwi iyo talaxtag ku dhisan waana shay aan shareecada waafaqsanayn marka khuluwiga innagoo diidayna talaxtaggaa diintii lagu talax tegayo oo shayga xadkiisi la dhaafinayo haddana ma aha midaynu markaa fudaydinayno yacni markaa ribada waxaynu leenahay waa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay mar hadday dembiyada kuwooda waaweyn ka tahay ka mid tahayna mar hadday dembiyada waaweyn ka mid tahayna waa in aad iyo aad looga fogaadaa oo looga dheeraadaa oo yacni markaa aan laga qayb qaadanin yacni aan lana caawinna in laga shaqeeyaana ma bannaana wixii ribo ah iyo wax kaloo xaaraana toonna in la caawiyaana ma bannaana wallahu aclam
jasaak allahu khayran sheekhana saa'ilkani wuxuu leeyahy nin ayaa waxa uu ii dhiibay boqol dollar nin ayaa alaab wuxuu nin ayaa ii dhiibay boqol dollar markaasu wuxuu yihi alaab boqo alaab buu ii dhiibay markaasu wuxuu yihi ec boqol dollar ec yani iigu iibi boqol dollar kadibna alaabtii lacag ayaan saartay oo hadduu isagu maalan igu yihi boqol dollar igu iibi boqol iyo labaatan baan ku iibiyey labaatankiina waan qaatay isna isna waxa weeyaan boqolkiisii baan siiyey lacagta aan dul dhigtay alaabtaasi ma xalaalba mise waa xaaraan
jawaabteedu waxay tahay shayga haddii ruuxa loo dhiibto ammaano oo la yidhaahdo waxaa ii iibi intaana ii sii intii ruuxu inuu u siiyo ayay tahay ammaanada ilaalinteedu wax ka ziyaadaa hadduu siiyana attaabicu taabic macaashkaasi wuxuu raacayaa asalkii ayuu raacayaa ruuxii badeecadda lahaa ee yidhi ii iibi ayaa xoolahan siyaadada ana yeelanaya haddii aanu u ruqsayn oo odhan wixii ka dheeraada adaa iska leh hadduu laakiin ku yidhaahdo wixii ka dheeraada intaa adaa iska leh hadduu yidhaahdo waxay noqonaysaa dilaaluu u banneeyeyoo samsaratun biujra ayay markaa noqonaysaa waxaanay noqonaysaa mid u bannaan haddii kale faracu wuxuu raacayaa asalkii buu raacayaa xoolahoo dhammaystiranna waxaa yeelanaya ninkii alaabta lahaa ayaa yeelanaya isagu markaa ma laha siyaadadan ee waxay noqonaysaa ciddii asalka lahayd inuu celiyo faracuna asalkuu taabicu yahay wallahu aclam
jasaak allahu khayran su-aasha su-aasha xigtaa saa'ilkani wuxuu leeyahay alaab ayaan qof ka iibiyey waxaanan siiyey juwan yacni caddaynaya inaan alaabtaa ka iibiyey dhowr sano kadib markuu alaabtii la maqnaa ayuu igu soo noqday deedna waxa uu ni alaabtaadii iga celi waxa weeyaan ma ma waxaan ku siinayaa alaabta haddii aan ka celiyo sicirkii maalintii aan ka siiyey mise ka ay maanta joogta buu leeyahay saa'ilkani fadal sheekh
masalada ku saabsan ka celinta ruuxa wax laga celinayo waxa uu xaq u yeelanayaa zaman badan ma aha waxay noqonaysaa muddada uu khiyaar ka leeyahay wax yar ayay noqonaysa albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa khiyaaru shardi hadduu yeeshana waa inta markaa waxaa weeye qadarkaa yare khiyaaru shardiga ah ayuu yeelanayaa ka badan ma laha ceeb hadduu shaygu yeesho waxay noqonaysaa marka ugu horraysa oo ceebtii la ogaado inuu ceeb lahaa waa in la celiyaa hadduu iska sii haysto isagoo ceeb ku ogaaday waxaa macnaheedu noqonaysaa ceebtii raallibu ku noqday khiyaarkiina waa ka dhacayaa alaabta la sheegay in sannada lala maqnaa oo dabeedna la yidhi iga celi ixsaanuun buu iska noqonayaa celinta laga celinaya ruuxii badeecadda laga iibsaday kuma khasbana inuu ka celiyo ee waa diidi karaa hadduu se u samafalo waxay noqonaysaa waxay ku heshiiyaan ayay noqonaysaa oo ka'annahu marka ay tahay yacni iib cusub oo kale ay tahay ay ka dhigan tahay marka waxay ku heshiiyaan bay noqonaysaa waayo miduu ku khasban yahay ma aha celintaas wallahu aclam
jazaaka allahu khayran su-aashani waa su-aal dheer siday u egtahayna sariif qof sariifla saa-iil sariifla ayaa qoray khulaasadeedu waxay tahay qof ayaa wuxuu noola imanayaa boqol kun oo dollar waxaananu siinaynaa qiimihii maalinta aanu ku heshiinay oo kaash ah ayaanu siinaynaa wuu naga guddoomayaa hase yeeshee laba saacadood kadib ayuu lacagtii dollarka ahayd annaga noo soo diraya ama ayna soo gaadhaysaa oo meesha aanu kaash ku siinay kuma kala qaadanayno xukunkeedu muxuu yahay
jawaabtu waxay tahay sarifka marka wax la sarifanaayo laba lacagayoo kala duwan haddii la isku sarifayo waxaa shardiya inay noqoto yaddan biyad waa in markaa la isdhaafsadaa oo naqad ay noqotaa oo wax dayna iyadoo laysku leeyahay aan la kala tegin ee isla markaa la ysu dhiibaa waa hoo iyo keen weeye arrinka ku saabsan iyadoo wax la sarrifaayey ayaa lacagtii midna la qaadanayaa ta kalena markaa waxaa weeye wakhti saacadeed dabadeed lasoo dirayaa ama laba saacadood ama saacad dabadeed ta noocaasi waxay noqonaysaa sarif saxa ma aha ribaynay noqonaysaa waayo yaddan biyad ma aha labada gacmood inay isdhaafaan baa la rabaa ou ruuxana dhiibo yacnii ruuxa kalena qaato isaguna beddelka kala dhiibo isla markaa waa in la kala qaataa wax isku isugu harhsani waa inaynu jirin yaddan biyad waa inay noqotaa hadday sidaa noqon weydo ribay noqonaysa masaladaa sarifkana aan sii bayaamiye lacaguhu hadday isku jinsi yihiin oo nooc keliya la isku iibinayo laba shardaa loo shardinayaa kow waa inay isla ekaadaa waa inay kala badan laba dollar baa la isku iibinayaa haddaad doonto markaa midna waxaad tidhaahdaa waa sirsir oo waa sarif marka waxa weeye midna waxaad tidhahdaa waa kii waaweynaa inay kala bataan lama ogola waayo dollar iyo dollar waa isku jinsi waa laba lacagayoo isku jinsiya kala jinsi ma aha mar hadday isku jinsi yihiin oo isku nooc yihiin waa inay isla ekaadaan oo sida boqol iyo boqol ay noqdaan konton iyo konton ay noqdaan aynay kala badan anigu sirsir baan ku siinayaaye yacni waa inaad markaa saddex iyo konton baan ku xisaabinayaa ama afar iyo konton ama boqol iyo saddex baan ku xisaabinayaa boqolna waxa weeye adaa anaa bixinaya ya ta noocaasoo kale markaa sax noqon mayso waa inay isla ekaadana waxba inay isdheerayn mar labaadka waa inay noqdaan yaa dembiyad naqad waa inay noqdaan dayn waa inaan la ysku yeelan dayn waa inaan la ysku yeelan hadday labada lacagoyoo kale jinsi noqdaan oo sida waxaa la ysku iibinayaa ee lacagta waddankeenna laga isticmaalo iyo yacni dollaroo kalea la ysku iibinaya lacagaha qalaad lacag ka mid a marka labada lacagayoo la isku iibinaayo jinsigii waa kala duwanaaday laba lacagayoo kala jinsi ah oo kala masdar ah bay noqdeen isku meel kama soo fulin kala laba waddan bay ka soo kala fuleen kala laba nooc bay yihiin idan waxay noqonayaan yacni markaa qaar kala jinsi ah fa ida ikhtalafat hadihi alasnaaf fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad waxaa ku rumoobaya xadiiskaas oo nebigu yihi sala allahu alayh wasalam hadday noocyadaasi kala duwanaadaan oo iskhilaafaan ya yacni isku iibiya sidaad doontaan isugu iibiya iyagoo ama isleeg ama kala badan idaa kaana yadan biyad mar hadday isleeg yihiin mar hadday mar hadday yihiin naqad yihiin mar hadday naqad yihiin oo yadan biyad ay yihiin saad doontaan isugu iibiya marka hadday kala jinsi yihiin oo kala duwan yihiin waa la kala badin karaa oo isla ekaansho shardi ma aha oo isku nooc ba inay ahayn laakiin naqad inay noqdaan labaduba waa lagama maarmaan haddii kale ribay noqonayaan marka taa waa in laga taxadiraa waa ribo waa in layska jiraa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran su-aal kale oo sarifka ku saabsan waxa uu leeyahay saa'ilkani nin ayaa iila imanaya boqol dollar wuxuuna odhanayaa lacag yaryar isii waxaan kaga iibiyaa lacag ah intii uu marayey lacag yacni intii uu marayey ka hoosaysa ayaan kaga iibiyaa hadduu giimbaar rabana waxaan kaga iibiyaa sarifka lacag ka sarraysa lacag intii waxaan kaga iibinayaa lacag ka sarraysa intii uu marayey marka uu lacag yaryar isiinayana aan siinayana lacag ka hoosaysa ayaan kaga iibinayaa marka xukunkeedu waa maxay buu leeyahay
su-aasha sidaan u fahmay waxa ay tilmaamaysaa lacag doolara ayaa la doonayaa inuu sarrifo hadduu ku hadduu ku sarrifayo lacag fudud qiimaha wuu badinayaa hadduu lacag yaro culus ku sarrifayana oo shan shan boqol oo kaleu ku sarrifayaa markaasoo kalena qiimaha uu doolarka ka siinayo waa yaraynayaa hadduu shan shan kun ku sarrifayana qiimihii wuu badinayaa waayo lacag yaroo fudud oo jeebka u gelaysa ayuu siinayaa ta noocaasa oo laba qiimoo kala duwan doolarkii lagu sarrifaayo isku lacagna sarrifku uu ku saabsan yahay kala laba qiimana uu yahay waxba dhibi kuma sugna waxba dhibi kuma sugna waayo labada lacagayo ee labada lacagayow ee somalilantaa layskuma sarrifin ee mid walba waxaa lagu sarrifayaa lacag qalaad oo dollar baa lagu sarrifaya lacagtaa somalilantaa ee fudud marka doolarka lagu sarrifaayo laba lacagay oo kale jinsiga laysku sarrifay fa ida ikhtalafat hadihi alasnaaf fabiicuu kayfa shi'tum kayfa shi'tum maxaa loo jeedaa mutafaadilayni aw mutamaasilayni ama ha isla ekaadaan ama ha kala bataan idaa kaana yadan biyad lacagta culus ee somalilantaa marka doolarka lagu sarrifayana waa saas si la-eg lacag kaleoo ka jinsi duwan baa lagu sarrifayaa sidii la doonaa loogu sarrifi karaa haddii shardigu uun la helo ila kale laba jinsi weeyaane waxay noqonaysaa uun shardiga la doonayaa inay naqad labaduba noqdaan oo wax dayni aynay soo gelin dayni hadday soo gasho ribay noqonayaan labada lacagayow ee midna fudud yihiin midna fudud tahay midna markaa ay giimbaarta taho culus tahay haddii yada laysku sarrifi lahaa ribay noqon lahayd sababtu maxay tahay waa isku jinsi somalilan baa somalilan lagu sarrifay waa isku nooc mar hadday isku nooc yihiin ilaaba ilaa wayna isla ekaadaan laakiin somalilan yacni nooceeda fudud marka dollar lagu sallifo iyo nooceeda culus marka dollar lagu sarrifaayo mid walba waxaa lagu sarrifayaa mid ka jinsi duwan faida ikhtalafat hadihi alasnaaf fabiicuu kayfa shi'tum idaa kaana yadan biyad laba qiimo in loo kala yeelana dhibaata kuma sugnaa shayga in laba qiimo loo kala yeelaa waxaa la diidaa haddii dayn iyo naqad laba qiimo loogu kala yeelo oo nahaa can baycatayni fii bayca waxay ku saabsanayd shaygii baa laba qiimo loogu kala yeelo haddii uu amaah yahayna intaasaan kaa siinaya hadduu naqad yahayna intaasaan kaa siinaya laakiin siyaalo kale in loogu kala yeelo laba qiimo haddaad jumlo iga qaadanayso intaasaan kaa siinaya haddaad tafaariiq iga qaadanayso intaasaan kaa siinaya dhibi kuma sugna haddaan lacag fudud kaaga iibinayo intaasaan kaa siinaya haddii lacag culus ay tahayna intaas dhibi kuma sugna wax xarajoo ku jiraa ma jiro ee waa inay noqotaa uun labadaa lacagayoo kale jinsiga ah inay noqoto iyo dembiyad naqad waa inay noqoto amaahi aynay soo gelin laakiin lacagta fudud inta uu kaa siinayo dollar markuu kaaga iibinayo iyo lacagta culus intuu kaa siinayo markuu dollar kaaga iibinayo inuu kala duwo oo kala qiimo ka dhigaa dhib ma leh idaa kaana yadan biyad wallahu aclam
jasaaka allahu khayran labadan su-aalood waa laba su-aalood oo ku saabsan mawduuc qura haddii aynu isu geyno waxay noqonaysaa wuxuu leeyahay saa'ilkani waxaan iibiyaa ama ka ganacsadaa dharka dumarka waxaanan iibiyaa dhar khafiifa oo ay dumarku xidhaan iibinta dharka aan iibinayo waa wax dembiya iiga imanaya ta kale waxaa jira maryo laga talo xijaabada ama xijaab magac loo bixiyo jiid jiid la yidhaahdo maryahaasina waa maryo dharka aad jirhka aad iyo aad ugu dhegan wax kalena lagama talo buu leeyahy saa'ilku walcuhdatu calayhi yani dharkaa wax kale laguma falo leey marka dharkaa iibintoodu maxay noqonaysaa buu leeyahay isaguna falyatafadal sheekhu mashkuuran jiid jiid baa laydhaa buu leeyahay
kollay dharkaa uu sheegayo anigu ma garanaayo laakiin qaacide ahaanu waxaa qaadataan shaygu hadduu ku dheggan yahay jidhka oo cawrada sawirayo wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn ayuu noqonaya waajibkuna wuxuu yahay in fadfaad laga dhigo mid ballaadhan laga dhigo cawrada aan ku dheganayn shaygii cawrada muujinaya ee khafiif ah ee jidhku muuqanayo marka uu qofku xidho jidhkiisu uu muuqanayo oo cawradiisi halkaa laga arkayo laftiisu wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn midaan bannaanayn buu noqonaya ragga cawradoodu waa kooban tahay laakiin dumarka cawradoodu waa badan tahay oo dee dumarkii waa inay qariyaan jidhkooda waxaa la ysku hayaa wejiga iyo labada kaf ama labada cukur cawro ma yihiin mise ma aha jidhka inta kale waa cawro qolyaha qaarkoodna waxaa laga sheegay xanafiyadoo kalena addimada hoose inay khilaaf geliyeen khilaafkooduse mid muctabara ma ahoo dee daliilkay khilaafsan tahay taas wixii wejigaa iyo labadaa kaf ka soo hadhay gabadhi waa cawro wejiga iyo labada kafna khilaaf baa ku jira marka wixii la garanaayo dumarku inay xidhanayaan ama loo malaynayo danni haaliba inay xidhanayaan waxna aynay ka dulgashanaynin in laga iibiyaa ma bannaana maradii khafiifka ahayd haddii gabadhu iibsato oo marka muuqaalkeeda la eego loo maleeyo inaynay debad ula baxaynin iyadoo intaa keliya sidataa in laga iibiyaa dhib male waxaa dhici kartaa in dadka ajaanibtaa markay la joogto aynay ula soo bixin oo ay jilbaab gashato gurigeeda gudihiisa inay ku joogtaa laga yaabaa inay gurigeeda gudihiisa kaga shaqaysataa laga yaabaa inay gashato jilbaab ka dul gashataa dhici kartaa xaaladaha caynkaasoo kale haddii malaha loo badinayo dhibi kuma sugna maradu iyadoo khafiifba ah in gabadhii laga iibiyo laakiin marka muuqaalkeeda la eego haddii la yidhaahdo haddii lays yidhaahdo tani intay maradan khafiifkaa xidhatay debad ula baxaysaa oo muuqaalkeedaaba ku tusaya maryahay sideetaa markhaati ku ah ee ay hadda la soo baxday ya taasoo kale in laga iibiyaa ma bannaana sadu dariica weeyo shareecaday ku sugantahay waddada mafsadada keenaysa in la awdo dembigana in ruuxa lagu caawiyo ma bannaana walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan abwaab badan bay gelaysaa yacni aayaddaa daliishadka la daliishanaya masaa'il badan baa laga daliishanaya walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan danniga haalibkaa ruuxu waxbuu ku binaynaya yani malaha uu badinayo waxbuu ku binaynaya waa laga yaabaa ruuxu inu yidhahdo anigu ma ogidda inay qaadan doonto maradan oo keliya iyo inay wax ka dulgashan doonto waxaa la odhanayaa malaha kuu soo degdegay muxuu yahay markaad aragtay maluhu hadduu markaa kuu soo degdegay uu yahay inaanay wax ka dul xidhan doonin ee intay maradaa soo xidhato inay suuqa ula soo baxayso waxay noqonaysaa inaad ka iibisaana uma kuuma bannaana saasay noqonaysa marka calaa kulli xaal taa ku saabsan maryaha khafiifka ah saasaa tafsiil u gelayaa dadka qaarkood in laga iibiyaa waa bannaanaanaysaa dadka qaarkood in laga iibiyaana ma bannaanaanayso waxay ku xidhan tahayna danniga haalibkaay ku xidhan tahay ruuxii loo filaayo ama loo badinayo inuu intuu xidho suuqa saa ula soo baxayo waxba aanu ka dul xidhanaynin in laga iibiyaa ma bannaana saas iyadaa bay noqonaysa wallahu aclam
jaza allahu sheekh khayr aljazaa su-aasha su-aasha ku xigta saa'iilka soo qoray waxa uu leeyahay shirkadaha qaarkood waxay qabtaan tartamo ama bakhtiyaa nasiibo kuwaas oo ay abaalguddo kala duwan ku bixinayaan shardina ay u tahay in shay mucayana ama qadar mucayana maalin walba aad oo lacaga isticmaasho ama qadar mucayana oo alaaba maalin walba aad iibsato hadhowna natiijadu waxay noqonaysaa inuu qof qurihi jaa-isaddaa ku guulaysto ama afraad koobani maxay noqonaysaa tartamada noocaasa yacni sharcigu muxuu ka qabaa ayuu leeyahay saa'ilkani
jawaabteedu waxay tahay tartamada dadku ay doonayaan inay ku dhiirigeliyaan badeecaddooda ama shaqadooda ay doonayaan inay ku dhiirigeliyaan aynay odhanayaan bakhtiyaa nasiib baa waxaa lagu helayaa dadkii macaamiisha ahaa qaar ka midaana helaya deedna dad fara badane ay u tartamayaan waxyaalo badan inay xaaje u qabin ama baahi gaara aynay u qabin laga yaabo dadku inay u iibsadaan ama inay u isticmaalaan aada heshid ee jaa'isadda ama bakhtiyaa nasiibka la sheegaayo sidaa ay u samaynayaan tan noocaasi waxay noqonaysaa midaan shareecada ku bannaanayn xaaraan bay noqonaysaa sababtay xaaraan ku noqotay waxay tahay qaacidada khamaarka waxay ku dhisan tahay yacni wixii markaa kala dhex yaalla bayna algurmi waalgunmi oo khasaare iyo faa'iide kala dhex yaalla oo ruuxu ama khasaaraya ama faa'iidayo waxaa la odhanayaa waa bakhtiyaa nasiib waxaa la odhanayaa waa khamaar waxaa la odhanayaa waa khamaar baa la odhanaya bakhtiyaa nasiibkana waxay culammadu fatwoodeen inay soo gelayso noocii khamaarka ahaa badeecadaanu xaaje u qabin ayuu ruuxu iibsanaya lacaga aanu u baahnayn inuu isticmaalo ayuu isticmaalayaa waxaa la sheegaya hadduu helo wuxuu naftiisa xisaabinayaa inuu khaniimo helay waxaa la sheegaya jaa'isaddaa hadduu waayana wuxuu isxisaabinayaa inuu khasaaray wuxuu leeyay intaasoo lacaga baa iga baxday wuxuu ku gadanayay ama ku beddelanayey miduu markaa muhim u ahayd ma ahayn waxaanuu ku gadanayey ku beddelanayey waa maqsuudun ligayri yada lafteeda ma rabin maqsuudun ligayrihi weeyo wuxuu ugu gadanayey ama ugu beddelanayey shay kale inuu helo shaygani wadun buu u ahaa waa lagu xidho waa lagu shardiyey waddada iska soo mar buu is yidhi meeshuu u socdaa waa jaa'isadda jaa'isaddiina markuu waayey khasaaruu isxisaabinayaa mar hadday caynkaa tahay waxay noqonaysaa baabulqimaar bay noqonaysaa khamaarkii bay gelis ahlucilmiguna saasay u fatwoodeen oo culammada kibaarta ee waaweyn ee sacuudiga iyo ahlucilmi kaleba waxay fatwoodeen yacni bakhtiyaa nasiibka taan la yidhaahda ee shirkaduhu jaa'isaadka u bixiyaan inay tahay khamaarkii inay tahay oo noocaa gelayso ayay fatwoodeen waana wax marka hore asaalatan laga keenay xagga gaalada laga keenay iminkana bilaadka islaamka meelo badan bay markaysaga ka faaftay bilaad alcarabiya dhulka carbeed meelo badan baa laga sameeyaa laakiin ahlucilmigu waa miday diideen oo aan shareecada ku bannaanayn oo xaaraan ah ayay markaa noqonaysaa khamaarkii bayna gelaysaa marka waxay noqonaysaa min baabi akli amwaali innaasi bilbaatil dadka xoolahooda iyo baatil lagu cuno noocaasay markaa gudagelaysaa marka waa in layska jiraa oo aan yacni markaa la xaawilin oo la isku dayin lagana qayb qaadan wallahu aclam
jasaaka allahu khayran saa'ilkani waxa uu leeyahay waa maxay xukunka kiraynta la kireeyo hadrharhka ama afaafyada hore ee dhismayaasha in la kireeyo oo dadkii ku shaqaysanaya laga kireeyo xukunkeedu maxay tahay buu leeyahay sharcan
su-aashu waxay ku saabsan tahay guryaha hortooda kiraynta la kiraynaayo ama barxadda ka horraysa kiraynta la kiraynaayo maxaa xukunkeedu noqonaya jawaabtu waxay tahay kirayntaa la kiraynaayo guryaha hortooda oo ruuxii meeshaa bannaan laga kiraynayo ahlucilmigu waxay sheegeen inay bannaanayn waxay ku bannaanaan kartaa inay taabicu tahay waxay taabica u ahayd waayo waa xariimu daar qaacidada sharciguna waxay tahay attaabicu laa yufradu lahu bilxukmi waa qaacida sharciya shaygu hadduu taabic yahay guriga barxadda ka horraysa muxuu qofku ku yeeshay wuxuu ku yeeshay asalka guriga inuu leeyahay asalka markuu iibiyo barxadda ka horraysa way hadhay ma suuragal aha waxay raacday guriga waxay raacday guriga marka guriga kama hadhayso gurigiina cid baan ka kiraynayaa intan horena waa kiraynaya ma suuragal aha ama gurigiina anaa ku jirayaa oo isticmaalaya intanna qof baan ka kiraynaya qaacidada sharciga waxay tahay attaabicu laa yufradu lahu bilxukmi shayga taabica ah ee shay kale isagu raacitaankuu raacay lagu mutaystay xukum looma gaar yeelo hadduu ruuxu isku kireeyo oo yidhaahdo war gurigiiyo barxaddiisaba intaasaan kaaga kireeyey ishkaal ma leh laakiin muqdur baan u gaar yeelay oo barxadda intaasaan kaaga kireeye ka horraysa guriga xukum baad u gaar yeeshay xukum haddii loo gaar yeelo sax noqon maayo waayo mid mustaqila ma aho madax bannaan ee guriga asalkaa buu raacsan yahay mar hadduu raacsan yahay isagoo taabic ku ahoo raacsan kiradii waa geli karaa laakiin haddii muqdur loo gaar yeelo amaba gaarkiisa loo kireeyo waxay noqonaysaa mid xaaraanaan bannaanayn waana min baabi akli amwaali innaasi bilbaatil xoolihii dadkoo baatil lagu cunaayo noocaasay gelaysaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran su-aasha su-aasha xigtaa waxay tahay waa laba su-aalood oo isla baabeh in laga ganacsado sigaarka iyo jaadka sharcigu muxuu ka qabaa waxaana haybu leeyahay saa'ilku su-aasha su-aasha u dhow soo qoray sarriflaan nahay lacagta ugu badan ee aan wax weeyaan ku shaqeeyo ama sarrif ahaan aan isoo martaana waa lacaqaad ka soo baxday buu leeyahy ama si toosa iigu timi ama waxa weeyaan qof iisoo martay oo aan ka qaatay marka maxay tahay arrimahaas xukunkoodu
shabaabtu waxay tahay qaadka iyo sigaarku shareecada waxay ku yihiin xaaraan oo waa qaaran bannaanayn waayo caafimaadkay waxyeelayaan dhibaatay leeyihiin caqligay waxyeelayaan ilkahay waxyeelayaan maskaxday waxyeelayaan yacni ruuxa caafimaadkiisiiba waa dhibayaan xoolihiina waa baabiinayaan marka dhibaatay xambaarsan yihiin nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam laa darara walaa diraar shareecada wax dhibi kuma bannaana dhibtii shareecada wax allo wixii wax dhibaayey waa la reebay wuxuu allah yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiinna ha dilina ilaahay waa idin naxariis badan yihiin naftiibay dilayaan waxani maskaxdii bay khalkhalinayaan nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam maa askara kasiiruhu faqaliiluhu xaraam waxaa intiisa badani wax sakhraamiyaan intiisa yarina waa xaaraan ashyaadani waa daroogo qaadka iyo sigaarku intiisa badani caqligii iyo maskaxdii waa kharribayaan khalal baa ku imanaya xadiis kale wuxuu sheegayaa maa askara alfaraqu minhu fa mil'u lkafi minhu xaraam waxa lix iyo tobankiisa rodol ay wax sakhraamiyaan sacabkiisu waa xaaraan bal lix iyo toban rodol oo caleen qaad ah qofka haddii la siiyo ka warran oo mar keliya isticmaalo dakhaatiirta qaar baan weydiiyey hadduu shaygu maandooriye yahay bal waan weydiinayay markaa waxay ka faa'iideeyaan maxaa ay isu beddeli waayeen wuxuu uhi wakhti badan bay fadhiyayaan marba in yar bay isticmaalayaan way biyo raacinayaan kuwii horaa qashinsaar u baxaya maskaxd iskuma gaadhayaan caloosha iskuma gaadhayaan saas aawadeed khalalkii maskaxda uu suulinaya markiiba ma muuqanayo laakiin intan uu cunayo haddii lasoo qaadi lahaa saa loo tuujin lahaa oo mar keliya usaa u kaban lahaa maryuhu dhigan lahaa bu ya nin dhakhtaraasaa igu odhanaya ya marba in yar buu isticmaalayaa saacado badanna waa fadhiyayaa waa biyo raacinayaa intii hore qashinsaar buu u baxay intii kale kuma gaadhin yacni saasuu u kala tegaya laakiin intaa haddii caleynta inta lasoo guro oo intan uu cunayo lasoo qaado mar keliya la tuujiyo uu sidaa dabeedna u qulquliyo khalaas waa maqasheen baan u malaynayaa sheekooyinka yacni ku saabsan yabaalka ama dubaabka dadka qaarkood ay u yaqaaneen ay qaarkood leeyihin xalay oo dhan currigii baanu isaahaysanay dalaadala oo marba dabada ii go-aysay bilaahi calaykum taasi ma ficil yani qof caqli leba mise waa qof waaran markiisa markaa ficilkii waxani waa maandooriye caqliguu suulinayaa maskaxda marka waxa weya yani dhakhaatiirta yani caafimaadka ee maskaxda ku takhasusay qofka haddii khalal laga dareemo ay dawo u qorayaan waxay ku dardaarmaan hadduu qaad isticmaalo dawadaasi waxba u tari mayso intaas oo ruuxoo dawo loo qoray oo ay markay soo roonaadeen dib ugu noqday qaadkii ya yacni xanuunkii halkiibu kasoo ka soo noqday xanuunkii maskaxdii hayay dib ugu soo laabtay marka dhibaatooyin badan buu leeyahy hadda mawduuc gaar in looga hadlo ayuu u baahan yahay qaadkiiyo sigaarkube dhibaatooyin badan bay leeyihiin sigaarka nin baa ka qoray kitaab wuxuu u bixiyey masaa'ib addukhaan masaa'ibta sigaarka wuxuu sheegay sagaal iyo sagaashan xanuun oo laga qaado markaasuu mid mid u tiriyo haddaba waa sagaal iyo sagaashan ya dad fara badani waxay u dhinteen waxay ahayd sigaar bay u dhinteen waa qaatilun batii waa dil aan deg deg ahayn xanuunno badan baana laga qaadaa kansarku ka mid yahay marka waxaa weeye calaa kulli xaal labada markaa qaadka iyo sigaarka labaduba waa xaaraan mid waliba dhibaatuu leeyahay dhibtiisa dheeftiisa ka badan qaacidada shareecaduna waxay tahay maa kasura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay yagana dhibtooda dheeftooda ka badan marka waa xaaraan weeye mar hadday xaaraan yihiin in la iibiyo iyo in laga shaqeeyo yacni midna ma bannaana lacagta ka soo baxdana in xataa la sarrifaa ma bannaana waa inaan markaa layska ilaaliyaa lacagtaas waxay ka dhigan tahay lacag khamri ka soo baxday mar hadday xaaraan tahay oo aad og tahay inay qaad iyo sigaar ka soo baxday dee haddaad tidhaahdo aniguna taasaan ka sii macaashaya macnaheedu maxay noqonaysaa baktiga ma cunee fuudkiisaan cabbaa saasay noqonaysaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran saa'ilkani waxa uu leeyahay alaabtaan iibinayo ma waxaan doonaan ku iibinayaa mise sixirka magaalada ayuunbaan ku iibin karaa
jawaabteedu waxay tahay shayga marka la iibinaayo qiimaha lagu iibinayo badeecadda waa labada qof waxay ku heshiiyaan waxay ku heshiiyaan labada qof waxay ku heshiiyaan bay wax ku kala iibsan karaan faa'iidadu ha badnaato ama ha yaraato ha yeeshee haddii xukuumaddu xukuumad xukuumadaha ka midii ashyaada qaarkood oo dadku daruuro ay u qabaan aada ugu baahan yihiin dadkii baayac mushtarka aada ugu qaaligareeyeen dhib badani ay ka timi ay il caddaalada ku eegaan oo si labada qolo midnaba aan dhibaato ku ahayn ay u xadidaan qiimahaa markaa xukuumaddu u xadiday in laga tallaabo maaha waa inaan la dhaafin cisyaan bay markaa noqonaysa haddaynay taasi dhicin labada ruux waxay ku heshiiyaan bay wax ku kala iibsan karaan faa'iidadu waana badnaan kartaa waana yaraan kartaa nabigana sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay yacni waxba uma xadidin isagu qiima oo ma odhan ilaaba ilaa waa in intaa ka badan ama waynayna ku labanlaabmin yacni ma odhan bale waxa dhacday nin saxaabiyuu nebigu u dhiibay sala allahu alayh wasalam diinaar diinaarkii buu ihi neef ku soo iibi neef buu ku soo iibiyey neef markuu ku iibiyo neefkii sii iibiyey neefkii uu laba diinaar siiyey haddana laba neef buu soo iibiyey oo midba diinaar soo siiyey qisadii nebiga sala allahu alayh wasalam waa u sheegay nebigu ma odhan khalad baad samaysay waa u taqriiriyey waana u duceeyey markaa wixii uu iibinaayaba inuu ka macaasho ninkaasi shayguu qaadaba waa ka macaashi jiray waxay yidhahdeen sida xadiiska u soo aroortay ciid xataa hadduu qaado waa ka macaashi jiray waa mubaalaqa ducadii nebiga sala allahu alay wasalam uu yidhi marka waxa weye calaa kulli xaal ruuxu waxa wax ku iibinayo wax u xadidani ma jiro laakiin sida u fiicani ee ajarkiiyo khayrku ugu jiraa waa inuu qiimaha sahlo oo u fudaydiyo aanu dadka ku qaali garayn oo nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam ina allaha yuxibu cabdan samxan ida ishtara samxan ida baaca samxan ida qadaa samxan ida iqtadaa aw kama qaala sala allahu aleyh wasalam ilaahay wuxuu jecel yahay addoon samaaxo badan oo wax fudaydin badan markuu wax iibinayo markuu wax iibsanayo markuu wax xukumayo markuu gar sheeganayo mid walba wax sahla oo aan adkayn ruuxaasaa ilaahay jecel yahay marka fadligu wuxuu ku jiraa dadka in loo dhibirsanaado oo qiimaha loo fudaydiyo oo aan lagu qaali garayn laakiin xaaraan ma aha inuu qiimo sarreeya uu shaygii ka siiyo isagaan qarar iyo khiyaano dadkii ku samaynin beenna aan sheegin aan odhan intaasay igu joogtaa wax nafli iguma jiraan iyo wax la mida marka aan odhan wallahu aclam
jaza allahu sheekhana khayr aljazaa waa aynu khatimaynaa su-aalaha majliska oo dheeraaday awgeed waxau leeyahay saa'ilkani inanka ii shaqeeya ee meheradayda shaqaalaha ka ah haddii meheradda lacag uu ku darsado uu faa'iide ka helayo ma bannaan tahay mise ma wax darara ku sugan mise way bannaan tahay buu leeyay saa'ilkani
mas'alada ku saabsan ruuxu meel uu sheer ka yahay inuu haddana shaqaale ka noqdo oo shaqaalanimo ku ujro qaato oo haddii la khasaarayo iyo haddii la faa'iidayo mid walba oo isagu qaadanayo mushaharkiisii ta noocaasa ishkaal baa ku jira ahlu cilmiga qaarkood waa diideen oo culammada shaaficiyadu ay ka mid yihiin waxaana yidhaahdeen ma bannaana oo waxay yidhaahdeen meeluu wax ku leeyahay ruuxu shaqaale kama noqon karo shaqaale ku ujro qaadanaya shaqaalanimo ma noqon karo waayo sheer buu ka yahoo shuraakuu yahay qaacidada shuraakaduna waxay tahay khasaariya faa'iide waa inuu dadka kala mid noqdaa haddana shaqaaluu yahayoo shaqaalanimaduna waxay keensanaysaa mar layba ha la khasaaro ama ha la faa'iidee aniga muqdurkaygii miiskuu saaran yahay intii mushaharkayga ahayd ilaaba ilaa waa inaan helaa ama faa'iide ama khasaaro shaksi keliya weeye inuu mar layba isagu faa'iide iska gurto ila mushaharkani waa iska faa'iidayey oo khasaare halkaa aan uga soo dhowaan iyo inuu dadka kala mid noqdo isdiwaajiya ku suganoo laba arrinoo kala duwan aan iswaafiqi karin ayaa la isgudageliyey labada arrin ee la isgudageliyey waxay noqonaysaa khasaaraha dadka kalama mid ihiye waan kala mid ahay mar keliyuu labadaba wada yahay alla barakeeyo wadaadku badana tan noocaasi ishkaalkaasay leedahay weliba culammada shaaficiyadu waxay yidhahdaan meeluu wax ku leeyahay ama wuxuu leeyahay ku jiraan yacni sinaba isagu markaa shaqaale ugama noqon karo waayo labada baab baa kala duwan labaduna isma gudageli karaan mar haddaan labadu isgudageli karin waa in labadii la kala saaraa alaabtaada la bax ama sheerkaaga oo shaqaale qumma noqo oo waxaad tidhaahdaa anigu khasaariya faa'iide dadka kalema mid ihi mar walba waxaan shaqadayda waa ka soo baxayaa mushaharkaygana ha la isiiyo ama khasaare ama faa'iido aynay ahayn ha la yidhaahdo khasaariya faa'iidada dadkaan kala mid ahay sheerkaasaanan ku jiraa haddaba ishkaalka la keenayaa waxay tahay dadkii shuraakada ahaa ayaa qaarkood xooggii iyo xoolihii labaduba meesha waa ugu jiraan qaarna xoolo keliyaa ugu jira shaqooyinkanuu iska wataayo waxba kama qabto halkan war caddaalad miyay noqonaysaa ilahay labada ha la simo waa arrin iman kara caddaaladtaasi inayna noqonaynin waa la garanayaa laakiin sheernimada ha loo kordhiyo si waxa weeye looga badbaado masaladan qaladkaa in lagu dhaco oo la yidhahdo khasaariya faa'iidana waa idinkala mid ahay idinkalamana mid ihi ya si taa looga badbaado sheerkaa loo kordhiyo oo haddii xooggii waa xal yacni markaa lagaga badbaadi karo qaladkan laakiin sidan inay qaldantahay waan tilmaannay waana iftiiminay sida lagaga badbaadi kara waxay noqonaysaa in la yidhaahdo dadkii haddaba markaa shuraakada ahaa ee wax wadaagayey ee meesha wax ugu wada jireen iyo inankan waxa weeyaan xooggiisiina kaga shaqaynaya meesha ee isagu tan la dheeraadka ah iyo ruuxa kale ee xooggiisii kala shaqaynaya kaga shaqaynaya xoolana ugu jiraan ha kaga duwanaado ruuxa xoolo kaliya ugu jiro in nasiibka la siinayo boqollaydii ka bato ya oo kaa labaduba kaga jiraan sidii lagula heshiiyo ha looga dhigo markaa saamigiisa in loo badiyo saamigaa badan wuxuu ku helayaa haddii la faa'iido inuu saamigaa badan yeesho haddii la khasaarana saami badan heli maayo mushaharna heli maayo isagaa isu qaba khasaarihiisa waxay noqonaysaa markaa shirkad quman ayay noqonaysaa kollay culamada qaar way adkeeyaan baabkaa shirkadaha ku saabsan bacdu ahlicilmi waxay ula macaamilaan shirkadaha sidii tacabudaad sidii cibaadaadka oo kale wax shabbaha markaasay yidhahdaan shirkadaha jiri jiray waxay ahayd noocaa iyo nooca iyo noocan yaa ayay ahayd marka afartii noocee waagii hore jiray uun waa inay mid noqotaa xataa laba laysma dhex gelin karo oo shirkadihii ma kulmi karaan bimacnaa shuraakadaha noocii jiri jiray noocaan ahayd sharikatu lmudaaraba sharikatu cinaan yacni haakada cala sabiil misaal yacni waxa weeye noocyadun waa inay noqotaa ee laakiin labaan isdhex gelinaya noocyada shuraakada ah ahlucilmiga qaar waa diidayaan laakiin saxdu waxay tahay baabka mucaamalaadka wixii qawaacidda aan ka hor iman ya asalku waa inay tahay inay bannaan tahay loomana shardiyo in dariiqada noocaasee shirkadda loo sameeyey in waagii hore wax la soo naqliyey oo saxaabadii ama taabiciintii iyo wax la mida ku mucaamileen oo noocaa ay u dhigeen inay tahay lama shardiyo waayo baabku cibaadaat maaha waa mucaamalaat baabka mucaamalaadkana alaslu fiiha alibaaxa asalku waa inay bannaan tahay waxaa laga eegayaa uun shardiye xaaraan iyo wax la mida inay ku jiraan marka tan ku saabsan ruuxan shuraakadii ku jira haddana markaa ay noqonayso khasaarihii dadka sibaanu ugala mid ahaynee mar walba faa'iiduu iskala gu iska guranayaa dee qaaciduu ka hor imanaya taasi wuxuu noqonaya mid qalada marka xalku wuxuu noqonaya calaa kulli xaal in sheerka loo siyaadiyo oo in la yidhaahdo haddii la faa'idana nasiibkaa dee nasiib alasad ya yacni waxaa weeye dhee dheef libax baad qaadanaysa oo boqol kiiba labaatan ama boqol kiiba shan iyo labaatan ama boqol kiiba shan iyo toban ayaad leedahay yacni muqdir mucayana lagula heshiinaya oo boqolley ah nisbe ah haddii la khasaarana dee waxa weeye khasaaraha waad ku jirtaayo dee faa'iidaad iska guranaysaa ma jirto khasaaraha raggaad kala mid tahay khasaaraha ragga ayaad kala mid tahay xalka sida lagaga bixi karaa waxay tahay mas'aladaas in sidaa loo dhigo laakiin laga daayo in la yidhaahdo khasaaraha iyo faa'iidadaba raggaad kala mid tahay kalamana mid tihin labada sawda iskhilaafsan isku mar keliya in lagu wada hadlo shakhsi keliya waa intaa meesha laga saaraa qaladnimada ku jira daraaddeed wallahu aclam
saa'ilkani jazaaka allahu khayran sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay sekada markaan xoolihii aan haystay ama hantideedii sekeynayo lacagta aniga laygu leeyahay meheradayda lagu leeyahay sekada miyaan xisaabinayaa oo iyada miyaan sekeynayaa mise ma sekeynaayo
mas'aladaa ku saabsan daynta lacagtii ruuxa lagu leeyahay sekadii ma ka jarayaa ruuxii baa dayn baa lagu leeyahay dayn iyadoo lagu leeyahay buu wuxuu doonay sekadii inuu bixiyo wixii daynta ahayd wixii daynta ahaayee lagu lahaa intuu xisaabiyo xoolihii ma ka jarayaa oo inta kale keliya sekadii ma ka bixin karaa ta ahlucilmigu waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan maya kama jaraya ee dayntiina sekada waa la bixinaya bacdu ahlicilmina waxay yidhahdaan wixii dayna lagu leeyahay xoolihiisa kama mid aha waa maalulkhayr waa xoolo cid kale leeyihiin marka waxaa ha ka jaro baaqiga soo hadhay sekada ha ka bixiyo labada qowlba ahlu cilmiga qaar mid bay tilmaameen asheekh ibnu baaz wakhayruh waxay yidhaahdeen waa in dayntii sekada laga bixiyaa waayo wakhtigii saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ma odhan jirin dayn miyaa laydinku leeyahay oo istifsaal ma samayn jirin maadaama dadkii aan la kala weydiin jirin dayn ma laydinku leeyahay hadday yihiin kuwii yacnii xoolaha markaa haystay xoolahoodunbaa la tirin jiray waa la koobi jiray wixii qabtaan laga qaban jiray mana odhan nebigu sala allahu alayh wasalam weydiiyo dayn miyaa lagu leeyahay mise ma aha mar haddaanu nebigu tafsiil kale weydiin tarkul istifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilat alcumuumi fi lbaqaal qaaciido ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen oo saas tilmaamaysaa jirta marka qaacidadaasoo kale ay culammadu ku dhisayaan qaacidadaas waxay tahay arrin markaa laga xikaayoodoo la sheegay oo ficil ah oo wejiyo kala duwan aqbali kara in nebigu tafsiil kale weydiin waayo ma sidan bay ahayd mise sidan bay ahayd waxaa lagu xambaarayaa inayna farqi ka lahayn siday tahayba qaacidadana asal ahaan waxaa laga soo naqliyey imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh saas aawadeed sida axwadka ahi waa in sekada laga bixiyo sidaas ayaa marka axwad ah oo dimada baraa'adeedana yacni u dhowaansho badan yacni ixtiyaadna badan yacni saas yada ah ayaa sii fiican wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk